xildhibaan maxamed cabdiraxmaan maxamed ilka case oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan kana mid ahaa kormeer ay guddidaasi ay ku tagtay goobaha biyo soo saarka ee magaalada hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in mashruuca biyo ballaadhinta caasimada somalilan uu kaabiga soo saaray isla magaalada hargeysa waxaana hadaladii xildhibaankaasi ka mid ahaa marka wiiggii hore waxaan la kulanay maareeyaha wakaaladda biyaha kaasoo xog dhammaystiran runtii naga siiyey waxaa noogu xigay inaanu indhahayaga ku soo aragno ruucaasi dhowr qaybood buu qaybsamaa qaybii pibelinkii iyo iyo iyo saddex ilaa tan kilomitr buu ahaa runtii alxamdulilah kaasi waxaanu aragnay inuu dhammaystiran yahay wax ka yar hal kilomitr ayay qabyo halka uu sidoo kale xildhibaan maxamed cabdiraxmaan maxamed ilkacase uu sharaxaad dheeru ka bixiyey in xilligan mas-uuliyiinta wakaalada biyaha magaalada hargeysa ay ku howlan yihiin biyo qaybinta caasimadda somalilan iyadoo magaalada hargeysa ay baahi ballaadhan u qabtay dhinaca biyaha sidoo kale waxaa garab socda mashruuc marka biyaha la soo jiido ee magaalada la keena biyoqaybintii magaalada marka biyoqaybintiina waxaa iyagana ugu horreeyey oo lambar wan u ahaa brioritiga ahaa in la helo tawaangidii goobihii kaydka biyaha lagu soo garaacay ama biyaho lagu soo shubayey marka dhowr sagaal taangi ama sagaal kayd biyood baa hargeysa loo qorsheeyey in laga sameeyo sagaalka qayb ka mid ah oo afar barkadooda ayaanu saaka soo kormeernay oo shaqadoodu socoto gacanta lagu hayo runtii meel wanaagsanna maraya shacbiga somalilan muddo badan baa ama shacbiga hargeysa muddo badan baa laga qaylinaya biyaha waxaanu indhahayaga kusoo aragnay xoogaalla u nahay golahan aanu ka warbixinta ka siin doonaa inuu mashruucani yahay mashruucii abid ugu ballaadhnaa ee laga hirgeliyay somalilan inuu yahay mashruuc ka fargarayn kara ama daboolaya baahida biyood ee boqolka sannadood ee soo socda ee hargeysa waxaa ku jira fiditaankeeda ma aha dadka iminka ku nool in biyaha la waraabinayo geesta kalena fadhi maanta ay yeesheen golaha guurtida somalilan ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa waxaa guddiyada kala duwan ee golaha aqalka golaha guurtida somalilan uu ka dalbaday in guddi walba ay soo diyaariso warbixintii ay ka horjeedin lahayd isla mudanayaasha aqalkaasi guurtida
taaba miridkii ajirdahe in la qaadayay qaad wixii laga yidhi guddi waliba mawduuceed ka soo shaqaysa iyo wixii kale maalinta sabtiga hallay berriiyo saadaba qaata maalinta sabtiga dinkoo diyaara guddiyaashii oo dhanay ha la helo wixii aad ku soo gebagabayseen howlqabadkeedii kalfadhig aad iyo aadba umaadsantid dibkuna waynoo xidhay